bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel kastoo joogtiin iyo si walba codka raadiacda iin soo gaaray waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jacay mar kale kulan wacano wanaagsan saaxiibayaal ayaan hawada ingalena dhegeystala barnaamijku galabtaad buu xiise badan yahay balse intuu barnaamijka wadaha ku jiro waxaan la soocsiin doonaa anigoo ah galad maxamed ibraahim dhanka farsamada haagsane waa saaxiibkay xasan axmed maxamed xasan kasaaro saaxiibayaal aan ku daafarana markaana kalimaha suugaanta waxaan soo qabanayaa heesta ay ku luuqeeyaan xaawakiin iyo xuseen shari dib ayaan isku soo noqonaa saaxiibayaal
harqaday hariijiy cishqiga horseeda howlahan dhammaaniyo hamiigu abuuro halbowlaha igooye harqaday hariiji abaaye macaani macaani abaayo harqadaye harqadaye harqadaye hariiji
saaxiibayaal een heestaasi ay ku looqeynayaan fanaaninta kala xawaakiin iyo xuseen shar waxay barnaamijka daafuru ahayd barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa la talin jecel barmarkaana saaxiibayaal in soo qabto la markaad barnaamijka oo qayb qaadan kartiin waa wadaa ku jiro waa faro laba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale adaan ku celsho saaxiibayaal la markaad barnaamijka oo qayb qaadan kartiin waa faro laba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed mar kale adaan ku celsho waa farlaba eber sideed sideetan iyo ko afartan sideed dhegeystayaal malkasoo joogtayn isu walba codka raadiacada in soo gaarayo galab wanaagsan galab cudana wada in galanahay dhegeystayaal haqiiqada ku jira ayaan siinaya halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaala soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaca xaafadda cabdikariin soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka waa la socotaa waa tahay soo da coskaaga waa tahay walaal haddii waktigu noo saamaxo waan ku sidi doona haddii waktigu noo saamiixo waayana garaleho ayaan ku leenahay dhegsaasa dhankaasi wicitaanka ayaa ku socon dhegeystayaalo badan ayaa qadka teleefonka soo buuxinaya doonayana inay barnaamij ka qayb qaataan dhegeystayaal xiga ayaan siinayaa halalo asalaamu calaykum walaal soo dhawo adigoo ku bilaabaya magacay xaafadda magacaaga xanaana soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka la socotaa waa tahay soo daa codsigaaga dndn dabcan haddii waqtigu noo saamaxa waan kusoo dii doonaa haddii kalena galmaano naga raalho ayaan ku leenahay waaga saaxiibayaal galab wanaagsan galab wana cudoon ayaan wadan galan dhegeystayaal barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa la talan jecel barnaamijkan oo inta badan uga hadlno weliba dhegeystayaal badan oo sugaya barnaamijka dhogti ku haylaya koloy kolo gurmo imaa doona dabcan galabta umalay dhegeystayaal badan oo sugaya barnaamijka in galabta ka qayb qaadan doonaan la talinayo iyo qof ay la talinayaanba iyo iyo codsi galabta way diyaar waa tahay galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada ingalanaa saaxiibayaal dhegeystayaasha dib kala socota barnaamijka hadaan lambarka barnaamijka qayb qaatan haddaan ugu celsho waa afar laba eber sideed sideetan iyo ko afartan iyo sideed mar kale haddaan ugu celsho waa afar laba eber sideed sideetan iyo ko afartan iyo sideed mar kale saaxiibayaal lambarka barnaamijka oo qayb qaadan kartiin waa afar laba eber sideed sideetan iyo kow afartan iyo sideed dhegeystayaal cad ku jira ayaan siinaya halo asalaamu calaykum halo halo walaal soo dhawow adigoo adigoo ku bilaabay magaca xaafadda walaal soo dhawow barnaamijka waa la socotaa waa tahay gudo galada barnaamijka la socoto galabta mala talin baa tahay ma lagula talinaysa waxaa la talinaysaa waa tahay soo daa waa tahay haddii waqtigu noo saamaxo waan kusii doonaa dhegeystayaal dabcan galabta waxaad umalaysaaba dhankaasi codsiga iyo heesaha dalabkooda in aad ugu xelheeranyaa dabcan balse dhegeystayaashii doonayay la talinta waa soo socdan ayaan leenahay ka hor dhici mayno dhegeystayaa qadka ku jira ayaan siinaya halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum walaal soo dhawo adigoo ku bilaabaya magaca xaafadda walaal codkaa sara u qaad magaca xaafadda maada soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka waa la socotaa waata gudagal galabta ma lagula talinayaa waxaad la talinaysaa mase la talin baa taa waa tahay soo daa dhegsaasina dabcan qadka teleefonka ka go-a isagoon dabcan aan gudagelina talintiisa dabcan aan sheegin qof uu la talinayo dhegeystaha xiga ayaan siinay jaaniskiisa halalo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaya xaafadda
magacaygu waa kuwiin oo joogta xaafadda galbeed
magaca ku celi
kuwiin n kuwiin soo dhawow n galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamij kala socotaa
anaguna mid walaasha waa la socdaa waa tahay n galabta barnaamijka waa la socotaa dabcan ma wakiil baa tahay ma lagula talinaya mise waxaa la talinaysaa
goobta wakiil baa aa tahay sooda yaa wakiil ka taha
goobta xisi aan ka ahay waa tahay Ibeeyaan isjeclaa ibeeyaan isjeclaayeen waa tahay xaqinimid jidkeeda kusaatooda markaa waxbarashada dhamaysano aad bulshana ka bacdina waxbarashada markay dhamaysteen wiilku wuxuu wadhaa kuma waaqaan baama
waa tahay waxbarashada markay dhamaysteen ay ku ballabeen dabcan markay waxbarashada dhamaysteen aan ugu kala wad buu yidhi wuu ka baxay aha balantii buu ka baxay wiilka mm, waa tahay
marka in lala taliyaa rabaa waa tahay wiilka in muddo ay wada socdeen waa tahay n aad baad mahadsan tahay n dabcan isan wuxuu leeyahay n waa gabar n dabcan gabar kalena ayay wakiil ka tahay n doonaysana in lala taliyo dabcan ninkaasoo galabta la talin fadhiya laakiinse bal galabta la talinta ayaa aniga u fadhiyaan leeya dabcan wixii dhammaanaas galabta isku darsadaba waa tahay en dhankaasi oo la talinta haddaan igu gudbin gabadhan waxay leedahay dabcan en gabar ay wiil xariir uga dhex marin in muddo ay wada socdeen dabcan wiilkii gabadhun waxay ahaayeen dad yani ubad waxbartay ay ahaayeen n kadib dab waxaa lagu heshiiyey n hadal badan kadib waxaa lagu heshiiyey in la isguursado yacni ereer la dhisto ee nolosha la wadaago dabcan k- markii lagu heshiiyeen waxay ahayd yacni markii ay iskuulka dhammaystaan kadib dabcan waxay leedahay arrintii eh, xiriirkii in muddo ay wada socdeen gabadhani wiilkaani markii ay soo dhamaatay arrintii gabadhi ay tiri wal arrintii waa dhamaatay waxbarashadii waa dhammaynay ku awa kuma arkee maamuuqati dabcan wuxuu yidhiba aniga adiga wixii hore waxay ahaayeenba halba cadduguliseen ugu kala wad waata dabcan n gabadhaas waxaan kula talinaya dabcan kulley n waa dareemi karaa n jacayl waa n arrin aad u xanuun badasa markaasna aad u culus n markaasna n waxaan kugula ta- aniga waxaan kugula talinayaa dabcan maadaama ay ahay qofkan qof muddo wada socdeen aadan hilmaami karin dabcan jacaylku badanaa waxaa loo fiirshaa inuu yahay yani dareen marka hore adiga aad isku beertay isla markaasna adigu damac een qalbiga gala isla markaasna een ku xirma isla markaasna adigu dhankaa doontada u jihi karto waa tahay een dabcan qofkan een bini aadanka ah in muddaa wada socoteen dabcan een qofaan kudubin ku rabin looguma daba ordbay soomaalida ku maamaada Ee, dabcan qofkaani een koley sidaan dareemayo iskuday badan suiba ayaan leeyahay Ee, dabcan isku day waxa badan oo qofku maadaama in muddaa wada socoteen dabeecadiis waxyaalo badan aad ka fahmi karto boqolkiiba konton aad fahmi karto isku day inaad soo ceshato isku badan inaad wax badan wacdo isku day inaad yacni fariin badan u dirto isku badan inaad yacni aad ka leef leef aan sika weji weji ah inaad ula tagto yacni isla markaasna aad arrimihii dhex maray aad aada uga sheekaysataan inkastoo aanan aaminsanayn inuu mm, kusii doono ahmiyad dabcan maadaama uu yahay qof markii hore kaa tegay islamarkaasna adiga markaasna jaceylku hayasna uusan markii horeba ka ahayd barbagaado dabcan een, qofka haddii yacni dhab ka tahay marka hore xiriirka jaceyl een, su uga baxa way adag tahay laakiinse qofkii yacni ka baxa waxaan leeyahay waa qof markii hore yacni wixiisu ay been iyo barbagaado ku dhisay islamarkaasna doonayay ee markaasi nacasa doonayay qalbiga een, qofka kale inuu baabiyo dareenkaasi kaas ku jebiyo qofkaasina een, yacni oo oo go-aanka ugu dhow gaari karaa uu siira qof maadaama intaana xiriir aad soo wada sameyneyseen xiriirkeeda isku burburay xiriir dambe hoose qofkaasi maskaxiis kasoo dhici karto islamarkaas qofkaasi nolosha ku baabi'i karto dabcan ku leeyahay een, qofkaasi maadaama uu qof dhinacaas islamarkaas noloshaada ka baxay een, dabcan haddaad isku day badan suubido oo yabcan oo dabcan iraahdii uu kuusoo laaba diido isku day inaad niyadada ka saarto isku day yacni boqolaal ima ka fiican ima ka wanaagsan ayaad joogta isku day inaad yacni ee noloshaada ka saarto maadaama qofku nacay uusan marka wax xiri ayuu ku lahayn maadaama ka daba ordana uusan markaasi uusan ahmiyad ku siinayn waa ilo- ilo- awal iyo hore ku nacay marka dabcan een waqtigaasin een iska dhaaf ayaa isagana ku dhihi lahaa mid kale xiriir kale cusub ka samayso inkaasoo ilkaasina ay adag tahay waxaan ku dhihi karaa isku day aan ku leeyahay dhegeystaha xiga ayaan siinaya hallo asalaamu calaykum halo walaal soo dhawo adigoo ku bilaabaya magaya xaafadda
waxaa nuuriya joogta jir oo la yidhahay
nuuriin intee ka soo wacaysaa
maxaa dhahay
nuuriin intee naga soo wacaysaa
guduud waatan nuuriyo sidee barnaamijka loo dhegeysanaya biguduud
si wanaagsan baa looga dhegeysanaya waata barnaamijka waa la socotaa
maa wada socda waata soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay da barnaamijka la socoto gudagal yani galabta ma wakiil baa tahay ma lagula talinaya soo waxaa la talinaysaa
maana loola talin maa balse codkii wataa waxaa tahay soo daa cosigaaga
reerkii saldan seeraan
suurdasaraad heesay badan buu qaaday heesya dalbanaysa aan kuu soo daynaa
had waamaantay yarta raadiye
yarta raadiya waa tahay haddii waqtigu noo saaxibo waan kusoo diri doonaa walaal qaali ah waar kaaga mahad celinaysa waacani barnaamijka oo qeybato waag saaxiibayaal galab wanaagsan een galab cuddoon ayaan hawada dhamaystiran hooyo muuqreerey ladhaygaga gowristaadiye
waag saaxiibayaal galab wanaagsan galab cuddoon ayaan wada kale markaan dhankaasi oo kalimaha suugaanteeni aadaya een waxaa soo qabanayaa bal markaan intan waxay ahayd arrintu ahayd heese bal galabta waxaa soo qabanayaa dhaanto ayaa soo qabanaya isla markaasna dhaanto markaas ku luuqeeyo u qaaday ama dhaanteeyey axmed budul yarto dhaladsana dabcan aan soo qabanayaa
oo dhamaystiran hooyo muuqreerey ladhaygaga gowristaadiye garaartaan arkaa jacaylay durto dhammaantaybale madhaadhacaye garaartaan arkaa jacaylay durto dhammaantaybale ladhaadhacaye Thank you.
So Sansa, wow, I'm asking you.
dabuug halkaxeel ku eego dhaco dhukaanay sidii halloo gaaray Waa dabuug halkaxeel ku eego dhaco dhukaamay
waa hagaag dhabow galgaceylkii ugu dhacay dhagaagay sidii haldhow galayay dabcan waxaa kuloo aan qaadaya dhaantadaasi een axmed budal isla markaasina ahayd hee dhaanta cusub isla markaas soo qaaday dhegeystayaal galab wanaagsan galab cuddoon ayaan hawada ingale dhegeystayaal markasta joogtiin isu walba codka radio cda in soo gaarayo galab wanaagsan ayaan hawada ingale wax degeysanaysaan barnaamijka galab wanaagsan xubintiisa alla talin jecel aad degeysanaysaan radio cda aad kala socotaan dhegeystayaal xiga ayaan siina qadka ku jira allow salaamu calaykum assalaamu calaykum calaykum salaam waraxmat alla soo dhawow oday ku bilaabaya magacay xaafadda
waa queen oo joogta rudeed aan kuwiin soo dhawow galab wanaagsan ayaan kuleeya dabcan waad igu soo laabataan rajeynayaa soo dhawow galabta manatalin baa tahay mase waxaad la talinaysaa mase wakiil baa taha
maya codsi aa tahay aa tahay soo daa codsigaaga
hestii furdon seeraa aa tahay suurada saraad heeso badan buu qaaday midee ku darabna
hestii qalbi kugu lamaan baa kugu lamaano kulligood hablaha kacay saala baxay
waa tahay wataan ku sidii doonaa walaal qaaliya haddii waqtigu inoo saamaxa waa tahay galab wanaagsan galab cudoon ee hawada galana saaxiibayaal markaan dhegeysaa qadka ku jira ayaan siinayaa jaaniskiisa hallo salaamu calaykum
alo salaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal soo dhawow adigoo ku bilaabaya magacay xaafadda
walaa waa ayaana joogta dadale
ayaan soo dhawow galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka kala socotaa
haa walaal waa tahay gudagal een, galabta mala talin baa tahay waxaad la talinaysaa mase wakiil baa taa
maya anigaa laatilina
waa tahay adayga baa lagula talinaya bal soo daa
ee nooca la iga silinayaa wiilaa nin muddo ah oo socnaa isjeclahay waa tahay
marka ballantii iga bax waa tahay siaan ku sixiro keliyana waa gara waayey daa fariin diro hod fariin waa u diray waa barta telefoon ku waco midka ah waa iga qala diiday
waa tahay sidaasi ku sixiro keliya waa waayey
waa tahay su-aal haddii aan ku weydiiyey wiilka in muddo ah, intee la-eg wada socoteen
laba sano laba sanaad wada socoteen dabcan maxaa ku heshiisan awal
aa haa war waxaan gora ku heshiiyey waa tahay saa kaga baxay marka
haa marka awalba meesha waxaan ku garanay meesha cadaadaan ku garanay dadana wuxuu aadeeyey xamaro ku aadeey xamar ayaan ku maqnaa waa yimid dhibaatadii u yimid uu yidhaahdo naa bannaantii waa kaaga baxay
waa tahay dabcan arrinta hore ballanka waa ka baxo buu yidhi haa waa tahay soo ma weydiiye soo ma tiri een, maxaa kala dhalantaala arrinteena
iya maxaa weydiiyi wey soo ma tiri sababta arrinta kala dhalan- kala dhalantaasha maxay tahay
haa waa wuxuu yidhi qalbigaada dhan baa ka go-oy adiga dhan baa dafee iyo ni- niyadaada dhan baa ka kadhig
waa tahay waa kaaniya jawi ku yidhi
iya waa tahay dad mahadsan tahay een, walaal qaali ah in waan kula tali doodana dabcan waa tahay saaxiibayaal markas joogteen si walba codka raadici insoo gaaray galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada in ka leenahay Een, dabcan een, gabadhaani waxay leedahay een, dabcan gabadha ee la tintirisay dabcaasi islamarkaasina ay tiri een, wiil ayaan in muddo ah wada soconay islamarkaasina eh, muddo la-eg laba sano ayaan wada soconay wiilka dabcan waxaan ku heshiinay inaan isguursano islamarkaasina een, waxa uu aaday jiray muddo een, kadib xiriirkayga ama isbarashada kadib wuxuu aaday een, magaalada muqdisho islamarkaasna soo laabtay soo laabadkiia dhoofto dhibka kama horin baa igu soo dhacdee Een, dabcan wuxuu marka soo laabtay ayuu yidhiba arrintii baabka baab ka baxaba oo arrin kalaa wataaba marka dabcan sabab markaa weydiin waxay tidhi niyadiida ay ka gartay buu yidhi dabcan een, sidaan dareensanahay een, qofkaasi een, marka horeba een, qof mar- iyo horta dadku isku mid maahan qofka marka hore isagoo dhab ka tahay ayuu dib iska bedeli karaa islamarkaasna qofkii qanacsanaantii ima ama kalsoonidii ay boqolkiiba percentage fifty ay lumi kartaa markaasi marka sababta taas waxay lumin kartaa waxay tahay kalsooni darra ayaa ku jirta oo qofka kalsoonidiisa ay dhammaystirin laakiin qofka haddii kalsoonida dhammaystirta marka hore uu kugu biran ku kalsoon yahay uu aad kugu kalsoonaa kugu qanacsan qanacsanaantiisa boqolkiiba boqol ay tahay dabcan qofkaas xiriirkiisa xiriirkiina si u go-o aad bay u adagtay in la eg laakiinse markii hore een, qofkan aad isbaranayseen amaba een, xiriirkiina ayaa waxa uu qofkaani een, adiga laakiin dareemi karo uu boqolkiiba boqolka laakiinse qofkani kale oo xiriirka kaaga baxaya uusan qanacsanaantiisa ama kalsoonidiisaba ay hay ahayn low tahay markaasi marka een, waxaan kugula talinaya maadaama qofkaasi uu kaa tegay een, baryaton dambe islamarkaasina haddaba orod dambe ee, marka qofkaasi aad ka daba lunto dabcan ma kugula taliyeen maadaama qofkaasi uu kaa danaystay uusan adigu yani marcilaa kaaga tegay oo yani islamarkaasina sabab uusan sheegin wax cilada uusan sheegin waa qof markaas islamarkaasina een, islamarkaasina la dhihi karo waa culash la ciyaari sababtoo qofka aan sabab sheegin qof bini aadana markaasina een, jaceylkiisu ahaa markaas isagana qof dhan baa la ilaashin kor laga ilaashinaya hadduu u fakado dhibaatada ay leedahay marka qofkaas waxaan leeyahay dabcan iska dhaaf ha isku niyad jibin qof kale karas ayaan leeyahay maadaama uu kaa tegay een, dibadda ma ha u raacine hore uga soco ayaan leeyahay waata sababta oo macaan sidan u leeyahay tahay maadaama uusan sabab sheegin oo qofkaani kaga tegay aysan yacni waxa aysan noqon karin waxa aan ciyaar ah oo wax jecelba lagu ciyaarinba isla markaasna uusan qofkaasi wax een, sababa uu ka- qofkaasi kaga tegay uusan jirin waxaan ku leeyahay ka danayso isla markaasna ha isku legeyna dantaada hore uga socyaan leeyahay waa tahay saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inga leenahay markaan xasilaysa qad ku jira ayaan siinay halo asalaamu calaykum wala soo dhawaadiyo ku bilaabee magaya xaafadda aad dhegeystahaasina een qadka talaafiinku adib usoo laba ayaan leeyahay si aad barnaamijka la qayb qaato waaga saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudan ee wada england dhegeystaha qadka ku jira ayaan siinaya allo asalaamu calaykum
hallo salaamu calaykum walaal ayaana taalla een ayaan soo dhawow
aa cabdiyaa wataa aa tahay soo daa
Esse é o Rob, é que
marka kabayr heesa badan bay qaaday teen kusoo daynaa eu Todo! Tá santo, Sare!
waa tahay waqti dib noo samaxa kusoo dan saaxiibayaal markas joogteen insi walba codka raadiada in soo gaaraya galab naaqsan galab cudoon ayaana wadanka dhegeystayaal badan eeqada taleefanka soo buuxinaya isla markaasna doonaya inay barnaamij ka qayb qaataan la talinayo weliba wakiil iyo talaba siyaasha galabta waa loo diyaarsan yahaba waa tahay isla markaasna ninkuna sii doona jaaniska ay ka faa'iidaysan doonaan waaga saaxiibayaal dhegeystayaasha dib kala soo qabsaday barnaamijka ee barnaamijku waa galab wanaagsan xubintiisa la talin jecel weeye Een, dabcan la markaad barnaamijka uga qayb qaadi kartaan saaxiibayaal waa afar laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo siddeed marka haddaan ku xulisho waa laba eber sideed siddeetan iyo kow afartan iyo siddeed markas joogteen isu walba codka raadi in soo ca- in soo gaarayo Een, galab wanaagsan ayaan hawada inga leenahay waa hagaag isaaqada ku jira ayaan siinaya hallo asalaamu calaykum
Alaikum salam.
bal lasoo dhawow adigoo ku bilaabaya magaca xaafadda magaca ku celi mushtaaq soo dhawow Een, galab wanaagsan ayaan ku leeyahay barnaamijka la socotaa waa tahay barnaamijka la socota dabcan waa la talin jacayl Een, galabta ma la talin baa tahay mise waxaa la talinaysaa mise wakiil Mhm, soo dhawow Een, mushtaaq dabcan qadka taleefanka ayay ka go-ahay ee dabcan hadalkeedii aan dhammaystirin isla markaasna ee la talinta doonayday aan dhammaystiranin hadalkeedii waaga saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan wadanka leenahay dhegeysaha qadka ku jira ayaan siinayaa isla markaasna doonay barnaamijka ka qayb qaato halo asalaamu calaykum waa la soo dhawow adigoo ku bilaabaya magaca xaafadda birtaq soo dhawow Een, galab wanaagsan ku leeyahay barnaamijka la socotaa waa tahay barnaamijka la socota gudaha gala galabta ee barnaamijka la talin jacayl ma la talin baa tahay mise waxaa la talinaysa mise wakiil baa tahay waa tahay soo daa waa tahay n qodka dhow ku samaxo waa kusoo dan waa la qaaliya haddii waqtiga noo saamixi waayena ee naga kale ayaan ku leeyahay waqtiga ayna celay kuna waa saaxiibayaal galab wanaagsan galab cudoon ayaan hawada inka leenahay markaana dhankaas iyo kaalimaha suugaanta ayaan u jaleecayaahe n markaana waxaan soo qabanayaa n heesta oo ku looqeeyo xuseen shire ciyaar jecel heestii een, sulaykha ayaan soo qabanaya
jacaylka ka sikaanised ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisid maba siimaysaa layiri ku sayri baddaanisiyo sidaa maaha layiri jacaylka ka sikaanisidi ma soconaysaa layiri siriiqda ka baxbaanisidi maba siimaysaa layiri kusayri baddaani sidiyo sidaa maahaa la yidhi seeseeji ayaana siri sarriigaa laygu yidhi see xatay dhuumaani siri saqartaa maqlaybaa la yidhi sitow lubaxbaani siri sirtaa gartaybaa la yidhi seeseeji ayaana siri sarriigaa laygu yidhi see xatay dhuumaani siri saqartaa maqlay baa la yidhi sintow lubaxbaani siri sirtaa gartay baa la yidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waayeye saxiya qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayaa sole qasliman raali noqo oo sidii markii hore ilahow solmeqa siman raali noqdo sidii hore ilahow asami ruuxii tugsada qasadkiisa ma waaye sax iyo qalad wixii dhacana xaal baan ka siinayahay asoleqa siman raali noqdo sidii hore ilahow سلقسما رالنقا سيدي غوري يا هارون sabtaanka leebaanisiiri subxaan ka baq baa la yidhi surma ka tusbaanisiri sinaba kuma haraa la yidhi sabaal kuwad baanisiiriyo suurtagal baahaa la yidhi santaanka leebaanisiri subxaan ka baq baa la yidhi surma ka tusbaanisiri sinaba kuma haraa la yidhi sabaal kuwad baan isiri suurtagal maahaa la yidhi saantiro carar baan isiri sajoogu baa laygu yidhi sarbe hadal baan isiri saxweedhaadaa la yidhi si kale baan wax u fahmo sahweyga dhaaf baa la yidhi saantiro carar baan isiri sajoogu baa laygu yidhi sarbe hadal baan isiri saxweedhaadaa la yidhi si kale baan wax u fahmo sawiga dhaaf baa la yidhi asami ruuxii dugsada sadkiisa ma waaye sax iyo qalad wixii dhacana xaal baan ka siinaya soleqa siman raali noqo sidii hore iyahow soleqa siman raali noqo sidii hore iyahow asami ruuxii dugsada
samiir ruuxa dugsada wasadkiisama waaye sulaqaasi markaa la noqo sida hore iyo how waa haga saaxiibayaal dabcan heestaas waxaa ku looqeynayay eh, waa dhextaalka barnaamijka xuseen shire heestii ciirjaal dabcan sulaykha waa ta saaxiibayaal markana waxaan aaday dhankaas iyo dalabka dhegeystayaasha ayaan aadayaa En, dabcan isalo badan ayaa soo codsiya heeso islamarkaasna doonaya in loo soo daayo En, dabcan eh, intaan ka xasuusta dhegeystayaasha een dabcan een soo sheegtay ma soo dirsaday codsiyadooda ayaan markaana een jaleecayaahe een heesta ugu horeyda dabcan oo aan soo qabanayo waa heesta een dabcan een aan idhaahdee waa heesta ay ku luuqeyso farxiyo kaba yarmiya dabcan een dhakac dhakac ayaan soo qabanayaa
عاشق ولدي لما مدربو روحي يلا في المودع وانت عمدا ايدي مرتيا يدي ومود حسعرها عاشق ولدي لما مدربو روحي يلا في المودع وانت عمدا ايدي مرتيا يدي ومود حسعرها
dhiiggii wadnuhu dhex socdaa dabcan waxaa qaadaysay farxi kabayar markaana dhankaasi suldaanka ayaan aadaya ah waa hees ay dhegeystayaasha badan een mid kamid soo codsaday waa hees suldaan sayraar Een, dabcan qofku jecel heesta ayaan soo qabanaya
samiray qaladkaagan haddii aadan qiranaynin oo aadan qiranaynin naftu miyay qancay soconaysaa qol bay ku xiranto qoful baaba saarane samiray qaladkaagan haddii aadan qiranayn oo aadan qiranayn naftu miyay qancaysaa qol
waa tahay ee dabcan heestaasna waxay ahayd mid kamid a dal- dalabka ee dhegeystayaasha ayay ahayd markaana waxaan soo qabanayaa heesta een, dabcan een, dhiindhiin ay dabcan ku loo aan idhahday waa ayaa markaana soo qabanaya
yartu dhiindhiin dhahayo wacane asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhex qaabtee kala yara dheelne
yarku dhindindhigiyo rolo amba dhiigo kaama dheeri soo dhowaadii kala yara dhelle
yartu dhiindhiin dhahayo wacane asal dhaladiyo dhaqan xiriiray idhex qaabtee kala yara dheelne
yarku dhindindhigiyo rolo amba dhiigo kaama dheeri soo dhowaadii kala yara dhelle
nab jacayl dhibay oo dhankaaga laguma dhaafee dhaayahayga dhiindhiin yaa
yartu dhindhin dhaayo waxani asal dhaladay dhaqan xariiray idhex qaadee kala yara dheelne yarku dhindhindhigii urono amba dheegow kahama dheeli soo dhowaadee kala yara dheelne yartu dhindhin dhaayo waxani asal dhaladay dhaqan xariiray idhex qaadee kala yara dheelne
waa tahay heestaasina dabcan een, ken jaabax iyo marwaan yare ay ku luuqeynayeen dabcan he- hees- heestii dhindhin artu dhindhin Een, dabcan intaas iga soo gudbo intaas ayaan jecel inaan kusoo gebagabeeyo barnaamijka galab wanaagsan Een, xubin salaatarin jecel barnaamijka kan inga tabinayay in soosaalila socodsiinayay Een, anigoo ah galad maxamed ibraahim dhanka farsamada u fadhiyo saaxiibka xasan maxamed axmed xasan khasaaro inta barnaamijka mid lacel ku kulbo dhegeystayaasha ka qayb qaatay kuwiin suurtagelin ee kaba waxaa leenahay galab wanaagsan galab cudoon inta barnaamijka mid lacel ku kulmi doon sidaasyo nabadgelyo waxaan ka tegayaa heesta surdaan seeraar samiir ducaysan
Abjacay dhibin oo dhan